bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsana khayaarta aynu jecelnahay oo meel waliba aad ku sugan tihiin waa maalinimo khamiisa taariikhdun ay ku astaysan tahay labada bisha januari sannada labada kun afariyo tobanka kuna soo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan faahfaahinno kala duwan ayaa waxa ay kasoo baxayaan weeraro isixigay oo habeenimadii xalay ahaa ka dhacay afaafka hore ee hotelka jasiira ee magaalada muqdisho halkaasoo weeraro qorshaysan ay ku qaadeen maleeshiyaad ka tirsan kuwa al-shabaab qoraxa hore ayaa waxaa lagu fuliyey gaari uu watay taliyihii hore ee hay-adda nabadsugidda gobolka banaadir haatanna ah kaaliyaha taliyaha hay-adda nabadsugidda khaliif axmed ereg inkastoo xilliga qaraxa uu dhacayay uu ku sugnaa gudaha hotelka jasiira ee magaalada muqdisho qaraxaasi ayaa waxa uu ahaa mid gebi ahaan burburiyey gaarigii uu lahaa sarkaalka nabadsugidda ka tirsanaa daqiiqada yar kadib ayaa haddana waxaa sidoo kale dhacay qarax aad u xoogan kaasoona ka saamayn badnaa kii hore waxaana inta la ogyahay ku geeriyooday ilaa iyo sideed qof halka ay dhaawacyadana intaa ka badan yihiin goobaha caafimaadka ayaa loo daadgureeyey dadkii qaraxyadaasi wax ku noqday ayadoona la gaarsiiyey inta badan isbitaalka madiine ee magaalada muqdisho madaxa caafimaadka ee isbitaalka madiina duniya ayaa waxa ay ka warbixisay xaalada bukaanadii lasoo gaarsiiyey isbitaalka iyo haddii ay jiraan dad hor loo ku geeriyooday gudaha isbitaalka madiine ee magaalada muqdisho oo dhaawac ahaan markii hore halkaasi loo gaarsiiyey dhaawacyada waxaa naloo keenay soddon iyo kow dhaawacyo ah dhimashada afar qofood oo iyagoo meyd ah la keenay hal qofna qaliinka markii saalada qaliinka qaybtaas la geeya ayuu dhintay isagoo qaliinka gacanta loogu haayo baahi dhiig way ka jirtaa oo waxaa ka jirta dadkana aaday dhaawacyo culculus ee usoo gaareen aaday u dhibaataysan yihiin baahida dhiigga dee in lasoo daboolo waa lagu qasbanyaho dadka hadda saalada saaran ilaa lix qofood caloosha qaliimadooda ay noqdeen dadkaas waxay u baahnaanayaan dhiigag badan ilaa qaliinka gacanta laga bixinaayo ilaa xaaladooda ay recover ka soo noqonayso in dhiigag la siiyo dhiigagaasoo noocyada aan aadka loo helin u badan sida dhiigga ebalaska ah saa idiin sheega wasiirka kuu bixiya ebalas wasiirkaas dhiigga u bixisho waa b balas oo asagana aaban la helinba labaatankii qofoodba waxaa laga yaabaa inaan laga helin haddii labaatan qofood aada gaarto marka waxaan ka codsanaynaa dadka b balaaska laga helo inay dadkaas si dhaqsa ah maaragtay ay usoo gaarsiiyaan dhiigagaasiito dadka walaalahooda doctoresa duniya ayaa dhanka kale waxa ay ka mahad celisay dad ayaga si iskooda isu xilqaamay oo isbitaalka madiine gaaray si ay dhiig ugu deeqaan dadkii habeennimadii xalay ah ku waxyeeloobay qaraxii xooganaa ee ka dhacay afaafka hore ee hotelka jasiira ee magaalada muqdisho waxaana dadkaasi ka mid ahaa wasiirka sihay xilka wasiirka arrimaha gudaha iyo ammaanka qaranka cabdikariin xuseen guuleed iyo sidoo kale taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed iyo tiro sidoo kale ka tirsan laamaha kala duwan ee dowlada federaalk ah ee soomaaliya oo ay ugu horeeyaan shaqaalaha wasaaradda warfaafinta ee dowlada federaalk ah ee soomaaliya waxaan ku sugannahay isbitaalka qaybta sheybaarka oo aan ku sameyneynay dhiigag in aan weydiino dad badan nasiib wanaag hadda dhiigagan aan gacanta ku hayno dhiigaga aadkaan ugu baahnay sida ebalaaska oo kale dhiigga hadda wasiirkaa noo shubay iyo maaragtay mas-uuliyiin kaleetaba dhiigag badanay shubeen staafka way shubeen wasiirada staafyadooda dhammaan dhiigga way wada shubeen waa uga mahad celinaynaa dhiiggaasoo aad iyo aad aan dhibaato ugu qabnay dad badan ee hadda maaragtay ay u noqotay fursad in dhiiggaas loo helo waxaan kaloo dadka u sheegaynaa in loo baahan yahay dhiigag badan in dadka la siiyo annaga qaybteena bangiga wixii aan haynay sida hore loo sheegaba maaragtay waan ku deeqnay bukaanadiina waa ku baxnay dhanka kale wasiirka ayaa waxa uu tilmaamay in weerarkaasi uu ahaa mid fashilmay ciidamada dowladana ay ku guulaysteen inay ka hortagaan asigoo dhanka kalena shacabka ugu baaqay in ay la soo gaaraan gargaar dhanka dhiiga ah isbitaalka si loo dabiibo dadka ku xanuunsanaya ama waxyeelada ay kasoo gaartay weerarkii nafti halignimada ah ee xalay ka dhacay afaafka hore ee hotelka jasiira ee magaalada muqdisho alxamdulilahi weerarkaasi runtii waa la fashiliyey waxaana fashiliyey hay-adaha amniga talagalka weerarka wuxuu ahaa inay gudaha hoteelka galaan oo dadka hoteelka degan martida ah ama afduub u qabsadaan ama ay laayaan laga alxamdulilah hay-adaha amniga ayaa arintaa fashiliyey inta aan hadda ognahay dhimashadu waa afar qof dhaawacna waa ilaa soddon iyo kow qof oo qaar badan oo kamida ay dhaawacooda u ahaa kuwa iska sahlan qaar kamida runtii xaaladooda aada u darnayd aniga iyo wasiirka gaashaandhiga iyo mas-uuliyiin kale ayaa soo booqanay runtii dhaawacyo xaaladooda aada iyo aada u liidata ayaan aragnay iyo inay u baahan yihiin in qaar badan oo kamida dhiig la siiyo isbitaalka anuu ammaanaya intii karaankooda ah waxaa waxay dhiig bangiga ugu jiray way runtii way dhammaystireen intanadii suurtagalka ahaydna dhiig waa bixinay waxaan dhammaan shacabka soomaaliyeedna ugu baaqayaa in maadaama isbitaalka uu kaydkii dhiiggiisa uu bixiyey inay maaragtay dhig degdeg ay la soo gaaraan oo dhiig ay ku deeqaan mas-uuliyadda weerarkaasi halignimada ah waxaa sheegtay maleeshiyaadka al-shabaab ee iyagu kala dagaalama dowladda federaalk ee soomaaliya sida uu ku hadlay mid ka mida mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee ugu magacaaban gobolka banaadir maleeshiyada al-shabaab madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale u qaybsamaha ergeyga midooda afrika ee soomaaliya ayaa iyagu si isku mid ah u cambaareeyey weeraradii habeenimadii xalay ahaa ay ku dhinteen tirada dadka ee halka ay ku dhaawacmeen tiro kale oo ayadana intaa ka badan waxaana sidoo kale dadkii dhintay ka mid ahaa laba taliye oo kala habahayay saldhigyada degmada hodan iyo sidoo kale yaaksheeda oo ayagu goobta ku geeriyooday ka gadaal qaraxii labaad ee halkaasi ka dhacay ayagoo goobtana u gaaray qaab gurmad ah sidii ay ugu samayn lahaayeen dadkii dhibaatadu ay kasoo gaaray qaraxii hore maleeshiyaad la sheegay inay ka mid ahaayeen al-shabaab ayaa la sheegay dhowr jaha inay kasoo galeen hotelka jasiira ee magaalada muqdisho inkastoo ciidamada ammaanka ay ku guulaysteen inay ka hortagaan weeraro dheeraad ah oo ay geysan lahaayeen maleeshiyaadkaasi ayagoona lagu soo koobay oo keliya sida ay sheegeen qaar ka tirsan laamaha dowladda in ay dhacaan oo keliya labadaasi qaraax ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya cabdiweli sheekh axmed oo maalintii shalay ahaa booqasho ku gaaray goobo dhowr ah oo fariisimo u ah ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo ay ka mid ahayd wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya ayaa waxa uu kula dardaarmay ciidamadu inay sii dardargeliyaan dagaalada ay kula jiraan maleeshiyaadka al-shabaab asigoo dhanka kalena bogaadiyay ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed ayaa sheegay in ciidan la-aantood aysan dhismi karin dowladda soomaaliyeed waxa uuna sheegay dowlad inay ka burburta ciidanka kana dhisanta dhanka ciidanka
ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed xaqiiqatan waa astaanta qarannimada soomaaliyeed waa astaanta jiritaanka soomaaliyeed ma jiro qaran jiri kara ciidan la-aan dal ma burburo ilaa ciidankiisa uu burburo mana dhismo ilaa ciidankiisa uu dhismo marka ahmiyadda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uu leeyahay waxay leetahay ahmiyadda qarankeen uu leeyahay marka sharaf weyn bay ii tahay aadna waan u aqaanaa ciidanka xooga dalka soomaaliyeed anigu ciidan ma ahayn laakiin ciidanka aad iyo aad baan uga warhayayo asxaab baan la ahaa rag badanoo hadda halkan fadhiyana runtii waan xusuusan karaa wejiyadooda asxaab baan la ahaa ciidanka xooga dalka soomaaliyeed marka taas waa marka koobaad marka labaad aad baan idinkugu hambalyeynahayaa waan u hambalyeynahayaa ciidanka xooga dalka soomaaliyeed fadhiga aan fadhino xamar iyo magaalooyin badan isu socodka aan isu soconayno iyadoo aan gacan ka helnay dowlado deris oo saaxiibo ah laakiin runtii ragga inta fadhiya iyo gabdhaha halkan fadhiya iyo kuwa kale idinka maqan door weyn bay ku leeyihiin waxaad dagaalanteen oo naftiina u horteen ayadoo runtii duruuftu ay aada idinkugu adag tahay ra-iisul wasaaraha cusub ayaana muddooyinkii lasoo dhaafay waxa uu waday booqashooyin uu ku gaarayo goobo dhowra oo ay gacanta ku hayso dowladda federaalk ee soomaaliya kuwaasoona qayb ay ka yihiin ilaha dhaqaalaha dalka soomaaliya sida dekada eleboorka iyo sidoo kale goobo kale oo dhowra oo ku yaala gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya iyadoona ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed dhowaan sidoo kale laga filayo inuu soo dhiso xukuumad ballaaran sida hore ugu ballanqaaday baarlamaanka soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ahna siihayaha xilka wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga marwe foosiye yuusuf xaaji aadan ayaa waxa ay maalintii shalay ah macsalaamaysay shaqaalihii wasaaraddaasi xilli ay kaga qayb gashay gudaha wasaaradda munaasabad lagu maamuusayay sagootinta shaqaalaha iyo sidoo kale wasiirkaasi fawsiye yuusuf xaaji aadan ayaa waxa ay kaga mahad celisay shaqaalaha sidii wanaagsan ay ula shaqeeyeen muddadii ay ku sugnayd xafiiskaasi ayadoona kaga mahad celisay shaqadii wanaagsaneed waxayna sidoo kale kula dardaarantay inay la shaqeeyaan haddii loo keeno shaqsi ka bedelan ayada muqdisho ayaa maalmahanba waxaa ka dhacayay munaasabado caynka ah kuwaasi oo ay sameynayeen shaqaalaha wasaaradaha qaar iyo sidoo kale wasiirada xilka kasii degaya ee ayagu wakhtigooda idlaaday xilli la filaya dhowaan in lasoo magacaabo xukuumad cusub taasi oo garwadeyn ka noqon doono ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed maxamed oo haatan loo magacaabay xilka ra-iisul wasaarenimo ee dalka soomaaliya halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer tiro weerara ayaa habeennimadii xalayaha sidoo kale waxa ay ka dhaceen qaybo ka mid ah gudaha magaalada muqdisho kuwaasoona ay fulinayeen maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab sida ay sheegeen laamaha ammaanka ee magaalada muqdisho weerarada ayaa waxay ahaayeen kuwo bambaanooyinka gacanta laga tuura loo adeegsaday lagana fuliyey goobo dhowr ah oo ku yaala gudaha magaalada muqdisho sida isgoyska shaqaalaha dabka iyo sidoo kale sayidka waxaa sidoo kale jiray xarumo dhowr ah oo saldhigya dowladda federaalk ee soomaaliya ciidamadooda ay leeyihiin oo lagu weeraray gudaha magaalada muqdisho kuwaasoona ay qayb ka ahayeen saldhigga degmada hilwaa ee gobolka banaadir halkaasoo la sheegay in maleeshiyaad al-shabaab ka tirsan ay weerar ku qaadeen inkastoo aan la sheegin khasaaraha ka dhashay weerarada habeennimadii xalayaha ka dhacay gudaha magaalada muqdisho ayaa haddana waxaa jira waxyeelo ballaaran oo ay geysteen weeraradaasi tasaldhigga hurwa oo ka mid ah goobaha la weeraray ayaa waxaa la sheegay in qadar daqiiqada ay ka socotay gudaha ee saldhiggaasi israsaaseyn u dhexaysay ciidamadii ku sugnaa saldhigga iyo sidoo kale maleeshiyaadkii halkaasi weerarka ku qaaday iyagoona markii dambe ciidamadaasi la sheegay inay sameeyeen iska caabin xoogan taasoo ugu dambeyn ay kaga guulaysteen kooxihii weerarka kusoo qaaday inay iska caabiyaan dibna ay gacanta ugu dhigaan nawaaxiga saldhigga degmada hilwa ee gobolka banaadir degmada hilwa maalmihii lasoo dhaafay waxaa ka jiray weeraro xoogan oo ay maleeshiyaadka al-shabaab iyo sidoo kale ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliyaba halkaasi ku dhex marayay ayadoona inta badan degmadaasi lagu dhaliilo inay qayb ka tahay goobaha weli ay kaga xoogan yihiin gobolka banaadir maleeshiyaadka al-shabaab ee iyagu dagaalada kula jira dowladda federaalk ah ee soomaaliya afhayeenkii hore ee baarlamaanka baarlamaankii ku-meelgaarka ah ee soomaaliya haatana ka mid ah mudana ka tirsan baarlamaanka soomaaliya shariif xasan sheekh aadan ayaa waxa uu mar kale baaq u diray beelaha ayaga ku shiraya magaalada baydhabo ee xarunta gobolkaasi baay halkaas uu ka soconayo shir maamul loogu dhisayo deegaano lixa oo ay sheegeen inay ku midoobi doonaan maamulkaasi shariif xasan sheekh aadan ayaa waxa uu mar kale soo jeediyey hadal ahaa in lagu koobo keliya maamulka halkaasi laga magacaabi doono saddexda gobol ee ah shabeellaha hoose iyo sidoo kale gobolada baay iyo bokool inkastoo siyaasiyiin iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ay u ololeynayaan in deegaano lixa loo dhisa maamul la magac baxay koonfur galbeed ee soomaaliya hadalka shariif xasan sheekh aadan ayaa waxa uu sidoo kale shariif xasan sheekh aadan ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in deegaanadaasi ay tashteen loona dhisay maamul dowladda federaalk ay aqoonsan tahay dhanka kalena waxa uu carabaabay in loo baahan yahay in la samaysto wax dowladda federaalka ay raalli ka tahay halkii lagu daali lahaa waxaysan dowladda ogolaan karin shariif xasan ayaa kol hore mar uu baydhabo ku sugnaa shir jaraa'id oo u qabtay waxa uu sheegay in lagama maarmaan ay tahay in maamulka laga dhisayo magaalada baydhabo lagu koobo ilaa iyo saddex gobol oo haatan shir halkaasi ugu soconaya inkastoo shirkaasi ay ku helinayaan waxgaradii siyaasiyiin kasoo jeeda deegaanada qaar ee jubbooyinka inkastoo maamulna uu u dhisan yahay uu hogaaminayo sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha dalkaasi koonfurta suudaanna waxa uu sheegay in dalkaasi la gelinayo xaalad degdeg ah ka gadaal markii ay sii xoogeysteen dagaalada ka soconaya qaybo ka mid ah dalkaasi kuwaasoona u dhexeeya maleeshiyaadda cadwa madaxweynihii hore iyo sidoo kale ciidamada dowladda ee dalkaasi koonfurta suudaan inkastoo maalmihii lasoo dhaafay hanjabaadyo hawada ay u marinayeen madaxweyne ku-xigeenkii hore iyo sidoo kale maleeshiyaadka daacadda u ah madaxda urur goboleedka igad kuwaasoona ku aadanaa in tillaabo ay ka qaadi doonaan haddii uu u hogaansami waayo dadaalada nabadeed ee ay wadaan midowga madaxda igad ee ayagu hore u sheegay in ay waawaan ka dhex bilaabi doonaan dhinacyada halkaasi isku haya madaxweynaha dalkaasi koonfurta suudaanna waxa uu sheegay in xaalad deg deg ah la geli doono dalkaasi maadaama ay sii xoogeysanayaan dagaalada dhayadoona xaatan maleeshiyaadka kasoo horjeeda dowladda ay gacanta ku dhigeen goobo dhowr ah oo ay hore gacanta ku hayeen ciidamada dowladda ee dalkaasi koonfurta suudaan oo ay qayb ka tahay magaalada dekeda leh ee dalkaasi koonfurta suudaan oo ay gacanta ku dhigeen maleeshiyada cadwa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkaasi koonfurta suudaan warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha leh waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tanii inta aan mar kale dib u kulmayna waxaan idinkaga tagayaa sanad wanaagsan soomaaliya meel waliba aad joogtaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu